wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabaatay kulan lagu ansixinayay horumarinta adeegyada bulshada ku nool magaalada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha maamulka magaalada kismaayo iyo qaar kamid a ururada bulshada rayidka ee ka jira magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gudoomiyaha magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa ugu horeyn ka hadlay adeegyada muhiimka ee loo baahan yahay in la hormariyo haweenkii oo dadkaas midda boqol ee muslim ka ahaa laba boqol sagaashan iyo sideed qof oo dumar ah hayee dumarku bulshada qaybgeeda ku yihiin inay baahidooda ku darsadaan barnaamijkaasi waa muhim iyadana la hawlay maxayay ugu tahay dadkii baahiyaha gaarka qabay oo hadda caruur iyo ku fadhiyaan iyadana in lagu soo diro barnaamijka ay qayb ka yihiin oo laleeyahay maxaa u baahan jirin mas waxa weeye dadka reer kismaayilood reer kismaayilood baahiyahay rabeeni maanta waxay ku soo qorteen gacantooda waxayna ku ansixeen caqligooda saas oo maaha arrinkaasi waa muhiim taariikhiya oo u soo hoyatay dadka reer kismaayilood dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane oo kulankaasi rasmi ah usoo xiray ayaa sheegay ahmiyadda kulankan uu leeyahay sidoo kale waxa uu kula dardaarmay bulshada ku nool magaalada kismaayo dardargelinta iyo horumarinta adeegyada bulshada muhiimka u ah
annaga ma doonaan balandarinta arrimaha gudaha warbixinta soo baxday inaan ka samayno wixii barasho doona macalimiinta in laga soo sameeyo warbixin yar oo kooban oo hal looga qiyaastay oo aan la wadaagin hayadaha kale ee dowladda in warbixintaa la sameeyey oo degmada ay diyaar u tahay oo xafiiska gudoomiyaha ay dhacdo markaas ayada ah waxaan u sheegi doonaa wasaaradaha kale iyo hayadaha kale dowladda inay xafiiska gudoomiyaha la xiriiraan oo warbixinta ay dhacdo oo halkaas ay ka isticmaalaan sababtuna waxaa weeye warbixinta dowlad arrimaha gudaha iyo degmada dhammaantas baahiyaha ay qaadayso dad baa u leh hayada kala dowladeed ayaa u leh waajibaad caafimaad baa laga hadlaya biyaha laga hadlaya korobtaa laga hadlaya tirin baa laga hadlaya odagarsan in gulacadii iyo la hagaajiyaa laga hadlaya in jubooyinkii loo geeyo biyo iyo waxbarasho iyo iskuulle iyo